bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu akhyaaraamiifa ilaa ka dhowaada warka miignima idaacadda warsan qodobadaysinka dheegi doontan haddii ilaaha yara ununasinka haynaya walibaa kumid aha too kumida xaafado baydhabo oo shalaytay dabukahi dowladda oyo faahfaahidii waa la reedandhakii doorashada galmuduga puntland oyo faahfaahida sababto lanhiri guddigii dhisaaya jidadka boosaaso dagaal iyo waliba usugu dhiyay gobolka hiiraan oo aan howlgala ku socda shirka somalilan iyo ruujida oo sugeegsi rasmi oo soo hargeysoonka furmi dhimasho iyo dhaawa ayaa ku dhaladay shilbaabur oo sukudhija gobolka shabeellada dhexe dad isku qoysa iyo waliba lika dila deegaano ku tirsan gobolka muduga guddi ku shal tirsan lamada mang ee baarlamaanka oo kulun weeldhaday akhbaaraadka banaanka raadiyaha warsan sinhaytona waliba ku mid ahaa madawiinaga taraam oo suushaayay sidii lanhaliyi lahaaya arrinta iiraan iyo weliba maraykanka iyo bakistaan oo kuwada hadlay dagaalka ku socda afghanistan
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guud warsan media network
akhyaare amignimo talaado bahaytu arbaaniya hagalahayta taariikhdana yeeta labaatani saddeeda bili toddobaad ee julaay sanadka lamada kun iyo toban sagaalka aanasay waliba ayo hayana qodobadii warakaana hamignama atana ka dhawaada sogii oo faahfaahsana kabilaawna tookumidii xaafado baydhabo oo shalaytii dabku kahi sidiisi ogdiinba akhyaaray baydhabo milaa dabdamis oo inta badanba miilo dabku soo gobsadowa weliba shalaytii waqtigii siidkiisaa dabku ka hay too ku mid ee xaafado baydhabo oo yeeta xaafada wadajir oo dabkaasaytina usoo dhaliyay khasaara alaabti mankaasayti ka jartay kadhaha gubdanga hataba mar uno booqni unoo guruubariyaale oonu saani miilasaytiya marka ka hor weliba miiluna kulukulunaya gobroogyaalkii hangurmudi mankaasayti dabkuku ka hi xasan nuur xasan weliba sukumidaya dhalinyarada ka nool xaafada wadajira welibana sukumidaya dadkii hangurmudi dabkan welibanuusu sheegay intii dhalinyarada iyo weliba dhammaan bulshada xaafadda iyo hangurmudan welibana saasoo kale arabshayso ka dhoway intii handeerna gurmada ku socda maamulka walibaadhalinyarada xaafada kumid xaafada xaafad kumid oo wasiir ku-yeenka hor lahaya gubti oo wadajirka gudmini dhallinyaradii anay dadkii bulshadii haayan wal maamul ku socda ni deerinimo le wali fadaan ini maamulkii gacan fidiyan lankan danku gubiti ibe kontil dadla xisaabtan ay may lehay manur sheega saag xaafada wadajir een loo baawar saarangna oo hamaraan abshirkaahi iyo telefoon lahanin diri xaafadii dabab ku hayaan eri wadajir laanta kood hoolkii abc gadaaliye cabdirasaaq lanleerew gurishay iyo dabku ka heelan eri obon koyni mayn koyni lama boqolka figan dhaafow iyo oroogan oo dabkii biyoogina wala ku tarwaayaan leey oo arra arra laqodaw dhulkii oo shiid ah aqabad badan kula kulugni ee baaqulna hado arri kashabni biyo kashabni booyada min koyti nasiib darra ee tubadlaanga hayti gurigi calay hal tadaqol baalweyne iyo hoolshu yahayan wal burjikidii haynay oo ilaahay abuuray ku badbaadi ma argaw cabdirasaaq lan ka gulkiilaha idahay ma argaay dadko daasyaaleysonka jaran haanga kulubahya yari nasiib wanaaga ciyaalkee lagu badbaadiyey ee marka maylayaa bagnaaha degmadii baydhowa magaaladii emsadhown tuman xaafadood ka koobanta ahana haddana xarunta xaruntii kumeelgaarka maamulka koonfur galbeed talaf eesa xaruntii heesa ani hal baawar oo dabdamis ee tumanka xaafadood degmada baydhowo aan lahaynaya nasiib darro eh dhinaga kaleeda welibanu miilasaytono kalokulungnay maamadii lahaytay manka gubdi welibana yeeshagay in dadabka soo ku bilaawday koronta waanan jarna qofalkanagadi aabbahaato alaabti ka jarte manka dhammaana kadhaha guudan walibanaya baaqan dirtay maamulka koonfur galbeed intiyo gurmad iyo hala diiranga walow minshe alaabti ka jarti kadhaha gubuti
anoo bariisin yar galaano ilaahay marshay tadowsaay miras ta dabtini kahi mala raas unad iyo neelan banaan ku fadhina raaday banaanka jeysidi bacdeen marka reeti ku bilaabday koronto ku bilaabday gudaha ku kati unoona banaanka roogni ayaalkana banaanka jeey cidu guri walba kuma qanaan alaab wali man ka jar fadhi ka jareen ay nooc ka jari ayaalka alxamdulillah ilaahay ma hadlay badbaadeen dhammaantiyo ay alaab walba ma ku badbaad ana hadda marka wal ma aragna ana aftarka ciyaal lay ka mashquulsanahay walba ma aragna naamka أنا سيدا ما هذي يو لكم هذي والله ميل الرئيس أرجع يا مرحلة هالك أرجع يا يوم كل بولي تبارك دير كوران sida oo kale dantun roogni meelasaytiya weliba noola kulanay guddoomiyaha xaafadda wadajir cabdulaahi maalin baaraya weliba nuusu sheegay intii xaafadda sanadkan gudaashay minkii saddehaad isudab ku kahaya waana dhammaan xaafado baydhaba unku jarna dabdamisa us-oon hadlajaysii wadaday iyo weliba usubaaqiyo odsiba usudiraaye usoo ka sheegay intii xaafado loonsubay gurmad dabdamis ee way baa ku dhiiday wadajir niona guri oo xaafada dhatiya kayaala iyo geedka manaha yagwid ilaahay marshe waana may maleena ini oo koronto igubidi may buaha mahaysan manaha damis may haysan gurigi lamaad mase gurigi sadexaadu ar koran oo xaafadan isla sanadkan gudaajay manaha yagwidaaw manaha mar alla markii oo yaala lahaay damis lahaada lahaay iniona guruun haddaba siisan araga haytan walma ku herna markii oo dabiita rab qobsata manaha wala ku heri fadi hadii oo dabdamis lahaada fadi may fadaane oo dabdamis in yoona magaalada baydhowlo ku hala iyo iyo odsadaan markii lamaad markii saddexaad markii afaraad iyo guryaha xaafadan shireediye may bu arantan ilaahay ka mahadsan bina aadan wal makadeerna laakiinse hanti oo ya ya ka baabacdi hantidaasayna insha Allah biidna ilaahi kariim unoon wal karaan kan ay ku qaadaan lankas intii oo qusayto bina manaha may ku rajeen in yoona manaha qiibni kula qaado doonaan inta badanba meyro dabka kokohow ee xaafado baydhaba iyo weliba hangurmidaya dadka andhowa meelasayti welibana inta badanba ku dhalidaya khasaarahan tiyadada waana majarta ilaa yoonay hataa xaafado baydhaba oyo deeriyaan tuman hitaa anjarna hal dabdamisa wararkan oo deeraha degmada buulaburda ee gobolka hiiraan iyo weliba oo sheegahayana intii meelasayti usoo kudhay dagaal usoo andhahaya ciidamada maamulka hirshabeelle iyo weliba hubno ku tirsan dagaalyahanada harakada al-shabaaba dagaalkan iyo weliba usuko ay kureed markay al-shabaab weerar iyo ha ka qaadan saldhigyada ciidamada maamulka hirshabeelle iyo kilayan garoonka degmada buula burda welibana meelasayti usukuriya dagaal muddo saada ee usu socday saraakiil ku tirsan ciidamada maamulka hirshabeelle degmada buula burda iyo weliba oo sheegana intii oo isku dafeen weerarkan kukooye dhinaga dagaalyahanada al-shabaab islamarkaasaytana khasaaro iyo ku deersiyanga waa sidiiyo hadalkan dhikan ilaa yoonay hata dhugunsidayaala majara khasaarada rasmiga eh ku dhaliday dagaalka sayti oo la ogaado kora cabahaato al-shabaab iyo wararkii hakadaaw aasa baro internetka iyo kalata iyo weliba yaa ka sheegday intii weerarka sayti iyo ka dilan ah ilaa lama askari islamarkaasi tuniyo ku qaadanga lama qori oo aki fodhisaban iyo weliba hubabsho dhinaga kaleeta wararkan ka dambeeyanu ku helahayna degmada buula burde ee gobolka hiiraan iyo weliba oo sheegahayana intii ciidamada maamulka hirshabeelle iyo weliba hanjabuuj oo ku tirsanga amisoma iyo dhaqdhaqaaqyo ciidan iyo ku wadanga waaniyo kabaada goobaha yan hubnoogii ku tirsanaya al-shabaab oo weerarka ka qaada degmada sayti shilbaaburee weliba usu kudhiyay akhyaaray degmada kuunyi barow iyo kumid ata degmada hooseedasa degmada waarsheekh ee gobolka shabeellada dhexe welibana usu ku dhaliday khasaaro naskajar dhimasho iyo weliba dhaawac shilkan baaburee weliba usukooy kureeda markay baabuurka nooga hamuulka usuqaado uso kubahiya beledka muqdisho waanusa kasii jeedi deegaanka masagawaay ee gobolka saytiya galgaduud usu kaga duwamay hiloos maraayo tuulada kuunyo barowa walibana gobroogayaal oo sheegana intii al qof isuu ka amooday meelali kalani oo ka dhaawaamen dadka waxyeelada ku jirtay shilkaasaytii baabuurya weli balijey isbitaalka keensanaya ee beledka muqdisho iyo-ona xaaladiyo caafimaad miilalka dabiibahaya dhinaga kalena akhyaaray dowladda weliba yaa faahfaahidaya wala reedandhikii doorashada galmuduga qolibanin faahfaayaasay qodobkan maryam calin ali afartii bilitan julaay labada kuntum iyo sagaalka iyo qorshaha sidii horay inkasheegtii wasaaradda arrimo gudaha soomaaliya intiilka qodob doorashada guud ee maamulka galmudug waa bahaatoye dibandhiidii walina xukuumadda soomaaliya yee faahfaahinka ku saartay walaagi sababi dibandhiyowka doorashada wasiirka wasaaradda arrimo gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya cabdi maxamed sabriye ya sheegay dantima dubal ee dowladda soomaaliya yee ka mashquulsanta xaliyowku ka jiro bulshada galmudug sidii liinka dhisa lahay galmudug oo liindhunyi weliba use sheegay wasiir sabriye use oo la hadalaay warbaahinta inti qorshada dowladda meelfeel use marahay waana la rajeeyaa inti laha kusaara guul guulaha waxaa keenay muddo bilaha hadda waxaa laga shaqaynayay dadka in la isku xiro laga bixiyo waxyaabo badan oo meesha ku jira si hore loogu socon karo iyadiyaa waktigaas qaadatay runtiina dhibaatada jirtay oo ah khilaafaad iyo waktigii oo dhammaaday ayaa dowladda federaalka wahansatay in arrinkaas wax laga qabto xabsi laga qabo in dhibaato weyn ay ka timaado haddii galmudug ay kusoo xigsatay dowladda maamulka iyagu wadaleeyihiin marka waxaa la diyaarinayay dadka iyo iyo arrimaha ay u baahan tahay in hore loo socdo intaasaa la diyaarinayay iyagana islaam kusheega beelka xaray maraya waxaan rajaynaynaa waktigan ilaah iyo markay ugu baabato dadkaiyagan arrimaha kana ka dhamaasha ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre iyo mudubal ee weliba use ka sugnay deegaanada galmudug us oonay taymeelasiyow kawadi arrimo la xiriirta dhismada galmudug cusub haabahaato beelaha qaar iyo dhaliilaysan walaa use kawada deegaanada galmudug eedyadan maasantamari dhinaga kalena wararkan oo deeraha ee degmada jaribaan oya ku tirsanta gobolka mudug iyo weliba sheegahayana inti maleeshiyaad hubaysan weerar yoo ka qaadan dada howlo dhaqate oyo roogee deegaanka do-alow ee koonfurta beledkaasayti balibulisle ee degmada jaribaan ee gobolka mudug islamarkaasaytana dil iyo weliba dhaawaya ku jeysadeen gobroogayaal iyo waliba yoon sheegana warbaahinta howlgalaasa deegaanada puntlandna xiliga dadkaasayta la weeraraaye iyo waliba yoroogana idoosho islamarkaasaytana maleeshiyaadka hubaysanaaye iyo dilaan saddex qofa meelo koo kalen iyo ka dhaawaceen dhacdadan oo ya dhiidiya miin hora iyo waliba yaa daba socota weerar khasaare dhamashiyo weliba dhaawaa sujaysidi oo su dhowaan kudhi deegaano ku tirsan gobolka muduga walibana arrintansta oo kaleed langmaleeyahaye intiya la xiriirta caanooyin qabiila gudoomiyaha degmada jaribaan ee gobolka mudug maxamuud maxamed maxamuud muufo ya sheegay inti dilkaasayti usweeye koo gardore islamarkaasaytina lanjeysidi dad oo la dhaqata walban galabsana waliban uusan ka baaqay dadka ka nool gobolka mudug intiyo ku qayb qaadana sidii gaantilaan ka dhikin lahay dadkii ku dambeeye dilkaasayti sidoo kaleedna isu sheegi inti shacabka loon ku baahinye inti olaad kaleed iyoon abuurna kulunsi wada jire halayti beledka muqdisho yoon ka weeldana guddiga joogdida ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya waliba kulankaasaytii si wada jireen shir gudoomiyayay gudoomiyaalka golo shacabka iyo weliba kamanka kora sida oo kaleeda waliba miilasaydi gobro ku hayaya gudoomiye ku-higeenada lamada gudoomiye cabdiweli sheekh ibraahim muude iyo weliba cabshir bukhaari walibana kulanka ku saabsanay hoojinta iyo weliba wada shaqeynta ee baarlamaanka federaalk soomaaliyeed ayay ku koobiyina golo shacabka iyo manka kora dhinagan iyo weliba puntland ayaan bahaanay akhyaaray puntlandna weliba yee faahfaahiday sababta lanhiri guddigii dhisaaya jidadka boosaaso maamulka gobolka bariya puntland iyo weliba faahfaahin guude iyo kubiyana sababta lanhiri guddigii dhismo jidka bartamo boosaaso oo kamiistay toddobaadkan laadhaafi lakihiri magaalooyinka garooba iyo weliba boosaaso gudoomiyaha degmada boosaaso cabdisalaan bashiir abdi iyo sheegay intee sababta guddiga langhiri ee la xiriirta beesa shalay dore hakagali puntland taasaytana laka wareejiyay xubno guddiga weliba uusu sheegay intii puntland horeyti dowladda soomaaliya ka-oosatay beesa laka dhiso waajidka bartamo boosaasaha bahato qorshagu suhaaya intii mas-uuliyiinta maamulka beesidaasayta ee laka wareejiya balse ra-iisul wasaare kheyre usu beesidaasaytii usu ingiliya dadkale dashabe islamarkaasaytana iyo dalbadan inti beesidaasaytii reer dowladda yangnagda aabbahaad oo guddiga ya sheegeen intii qaar ku mida beesidaasaytii la isticmaalay
sidaan wada ogsoonnahay waxaa jiray codsi degmada boosaaso ee ka codsatay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan cali khayre inuu ka caawiyo ama taakulo ka geysto wadada bartamaha ee magaalada boosaaso codsigaas wuxuu ahaa doorashada puntland oo kii dhacday ka hor awaakhirkeedii runaanti markaas oo guddiga kan iyo maamulka degmadu ay gacanta ku wada hayeen in la dhiso wadada bartamaha ee magaalada boosaaso ra-iisul wasaaruhu ballanqaadkii waa naga aqbalay wuxuuna ballan qaaday inuu lacagta bixin doono sida u dhaqsaha badan muddo dheer kadib sugitaan badan kadib waxaa warar lagu soo gaaray in muddooyinkii ugu dambeeyey ay jiri doonaan dad mas-uuliyiin ah ay noo imaan doonaan lacagtiina ay keeni doonaan iyadoo taa laga duulayo dowladda puntland waxaan u malaynayaa arrimihii gaalkacaya ka dhacay waxay sababeen waxyaalo badan oo maamulka puntland ama shuruucda puntland aan waafaqsanayn maamulka gobolka bare iyo weliba taliska booliska oo shirjara ay wadajire iyo kaga budanya faahfaahintaasaytir dheer hangubeena haragga xubno ku tirsanaayay guddiga dhisowka jidkiidhaha maraaye bartamo belidka boosaaso maalintii shanaad iyo habsikiyaala boosaasa weliba kahirna xubnooy guddiga dhisowka jidka bartamo belidka boosaasa welibana ragga hubnoogaasayti ku dharfay inta badanba bulshada ku nool deegaanada puntland iyo weliba qaar ku mid eh xubno baarlamaanka ee maamulkaasiya surunka warkasinka kooyaha iyo akhyaaray waliba idaacada warsan ee haruntiya biladka tambaydhaba muujadiya f m siyad siyad dhoweysan lama magaartis iyo weliba muujado gagaaban ee asdawaliyu life streamka dhugunsudyaala warkana waliba sin la soo siiyayaan maxamuud cali cabdulaahi gaabshaae istaraatiijiyada ee maraykanka ee ku wajahan iiraan iyo waliba yaan muuqata toojaha wareersan yeedoon yaan muuqata intii washington yaan sii yaraata doorashooyin shook edinga intiya dheerata waaniyadheeda madaxweynaga taraam ee sheegay inti lamada doorashaba shalayiga dagaal ama wadahadala iyo suurtagala marla weydii isniinti meela isu maraykanka iso kijihaysanya wadahadala ama dagaal iyo taraam waliba isu ku jawaabay inti aadi yeeta haddii tookumada iyo dhiida taraamya waliba isuna qabateen isu wasaara dalkaasaytiya iiraana isoona dhowr jeerna usoonka baaqaynti miiska wadahadalka iyo afadheedan dhinaga kalena madaxweynaha taraam iyo weliba ra-iisul wasaaraha bakistaan imran khan oo kulun kuwaladay aqalka ad iyo waliba yosleferiyana haalka siyaasadeeda sidii laga fijaran lahaaya dagaalka muddo tumisiyesine sii jiitamaaye oo suku soo dalkaaseyti afghanistana lamadan hogaamiye iyo waliba kalo kulansho lunku hadalaya sidii maraykanka yahannaga lahayde kaalmada dhaqaale iyo sii jartay bakistaana madaxweynaha taraamye waliba uusu sheegay intii ra-iisul wasaaraha bakistaana isu suurtagal yeeta intii isu hangnaga kaalmada dhaqaale oyo deerasi hal dhibi sade bilyan oo dollar taasaytii onus madaxweynaha taraam isu reebi sanadkii hora ra-iisul wasaaraha bakistaan iyo weliba uusu sheegay intii uusu taageerisu ku jeysada doona dalalka wadaxaajoodka ee nabadda ee afghanistaan islamarkaasaytina ururka taalibaan ka boori doona iniyoo la hadlaan dowladda afghanistaana warkii hamignama dhugunsudyaal hilugunsin kulasootan idaacadda warsan ee baydhabo hiluguntaninka dhonye warkaanu maxamuud cali cabdulaahi gaabsha ah yaasin saare waana sinilsoos yahay dhugunsudyaal ka mahadsantiin dhugunsudowka idaacadda warsan ee baydhaba inti warkun warlamada reedon kulamaan haddii ilaahayara waliba siinku tabay assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'aalaa wabarakaatuhu